sheekh aadan sunne oo ka mid a culammada diinta islaamka kuna nool magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed ayaa ka hadlay xarun loogu magac daray xarunta dhaqanka taas oo laga furay magaalada hargeysa sheekha ayaa sheegay in xarunta dhaqanka ay tahay meel aan ka turjumaynin dhaqanka islaamka wuxuu sheegay in dhaqan lagu baro dhallinyarada laakiin dhaqankaas uusan ahayn kii islaamka xaruntu magaceeda iyo maqalkeedu inaguma cusbaa horena in looga hadlay way jirtaa anugu xarunta xarunta dhaqanka intay tahay inay tahay uma diidani haa waa xarun dhaqan weyn dhaqan baa lagu kobciya shaki ma laha arrintaas laakiin dadii ahow coqoladahay ee caqliga iyo cilmiga iyo garaadka isku darsaday ma dhuuxdeen oo ma ka jawaabteen dhaqanka meesha lagu kobcinaya waa dhaqan qolama xarun dhaqan baa tihiin haa laakiin dhaqankayagii kaa kobcinaysaan maaha dhaqankiiyo dhallinyaradaa isku magacowdeen dhallinyaradaa barbaarinaysaan maaha dhallinyarada annaga noo dhalatay ee islaamnimo ku dhaadata ee waa dhallinyaro dhaqankeeda meel kale laga soo waaridayo sheekha oo sii hadlayay ayaa ugu yeeray xaruntan lagu sheegay meel dhaqanka lagu baranayo inay tahay dhaqanbiis isagoo dhallinyarada u soo jeediyey inay bartaan taariikhdooda haddaynu innagu waxaynu dhaqanka islaamka iyo caadadii soomaalida u naqaano u eegno waxay agteenna meeqaankeedu noqonayaa diin iyo dhaqanbiis diin iyo dhaqanbiis labadaasay isku dhaabanaysay qaadanaysaa dhallinyarada horta ay doonayaan maanka ka galaan dhallinyaradu taariikhda waxa ay ku leeyihiin ha akhriyaan dhallinyaradu nolosha aadamaha iyo bulsho kasta waxay u noqdaan dhuuxa iyo dhaayaha iyo dhitada saddexdaasay u noqdaan qur-aanka ayay taariikhda dhallinyaradu ku qorantay sheekha ayaa ugu dambayn ka hadlay waxa uu yahay dhaqanka wanaagsan dhaqanku waa ka soo bilaabmaya caqiidada iyo tawxiidka xuquuqda rabbi kugu leeyahay cibaadaadka macaamilada iyo xuquuqda aadamuhu leeyahy iyo basarka iyo asluubka iyo aadaabta bini'aadannimo oo dhan waxa qof dadnimo iyo muru'a ku yeesho wixii muru'aad jebinaya dhaawacana uu iskaga dhowro kasba dhaqan la yidhaahdaa dhaqanku maynan sakaarka iyo salalka soo ruuxdaba soomaalidu macaaday u lahaan jirtay middaa iyada habba torisa sacabna ha tumato soomaalidu muyuusigan iyo bahalkan isku dhacayana ma dhaqan soomaaliyeedba luuqadaha faranjiga aada loo daldalayay li'anna gaaladaa laga dhaadhicinaya barnaamijka la hirgeliyey magaalada hargeysa ee uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa ka mid a meelaha sida aadkaa loogu faafiyo dhaqamada reer galbeedka laga soo minguuriyey dhowaan ayay ahayd markii booliiska maamulkaas uu sheegay in muqaadaraadka la keenay magaalada hargeysa uu somalilan oo dhan sarqaami karo maamulka somalilan oo sheegta inuu ictiraaf ka raadinayo shisheeyaha ayaa albaabada u furay wax waliba oo reer galbeedku raalli ka yihiin